Dekedda magaalada Kismaayo oo ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee dalkeena waxaa ka bilowday dhoofka xoolaha, kaasoo la dhoofinayo ilaa laba kun oo neef oo lo' ah, kuwaasoo loo iibgeynayo dalalka Carabta. Maamulka Macjarka Xoolaha ee Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in xoolaha la keenay macjarka laga keenay deegaano kala duwan oo Jubbaland ah, markaana loo iibgeynayo waddamada Carabta, taasoo noqon doonto il dhaqaale oo muhiim ah maadaama dad badani ay dhaqaale ka helayaan ishaasi. Ugu horreyn, Cabdi Kadiye Qodax oo ka mid ah guddiga ganacsatada dhoofka xoolaha ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warramay xoolaha la dhoofinayo iyo meelaha laga kala keenay iyo weliba halka loo iibgeynayo.
bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah cabdi kediye qodax waxaan galabtay rabnaa inaan ka rarno ee, dekedda magaalada kismaayo ee ganacsatadii oo dhan inay xoolihii lo lo laba kun gaarayso inaan maantay ka rarno dekedda alxamdulilaahi ilaahay baa mahadda iska leh waxaynu u socotaa ee, cumaan waddanka cumaan ee, taasoo labadan beri hakad gelisay xagga abaaraha roob baa la helay xoolihiina waa naqaysteen waa sidaad hadda arkaysaan waxaan jecelnahay ee, xoolahanna um- soomaaliya oo dhan baa bay ka dhexaysaa oo kuwa oo- oo mas-uuliyaddoodana annagayna saaran tahay siba aan gud- anigoo ah guddoomiyihii dhoofinta xoolaha ee, taas waxay ku tusaysaa in nin walba oo ganacsade ah in la iskugu imaado iyadoo nooc walbaba ay maantay ay coos danabna la soo saaray ee wax walbana ay isku filnaan la gaaray barwaaqo uu waddanka yahay marka waxaad ogaanaysaan in maantay ay dekedda kismaayo xoolaheedan ay oban yihiin soomaaliya oo dhan ay iskugu imaani karto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Dhanka kale, Cabdicasiis Bashiir Aadan oo ah maareeyaha macjarka xoolaha ee Jubbaland ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay leedahay dhoofka xoolaha ee waqti xaadirkan bilowday.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta oo ay tahay soddonka bishii lixaad dekedda kismaayo waxaa ka baxaya xoolo cadadkoodu uu dhan yahay laba kun oo neef runtii fatro kadib ilaahay subxaana wa tacaala maanta oo kale wuxuu noo hirgeliyey in aan aan bilowno in ay shaqadii dib u bilaabato iyadoon ogsoonnahay guud ahaan gobolka jubbaland iyo dowlad- deegaanka dow- dowladda jubbaland waxyaalahay qaniga ku tahay inay ka mid tahay een, xoolaha iyo maaragtay een, khayraadka ugu muhiimsan ee leena ay kow ka yihiin liajli daalika een, xoolahani waxay ku socdaan een, cumaan oon horey ugu rari jiray marar badan haddana aan rajaynayno marar badan oo kale insha allahu tacaala inaan usii rari doono een, annagoo ogsoon inay fawaa'idda ay leedahay oo aad u fara badan oo ay ka mid tahay een, waddanka een, in ay abuuri karto shaqo abuur inay abuuri karto dhaqaalaha waddanka oo kobca inay abuuri karto een, xoolaha oo la jeclaado oo tayadooda kor loo qaado intaasoo dhan ay ka sabami karto ayaan aad iyo aad ugu faraxsannahay runtii een, in maaragtay inay ilaahi subxaana wa tacaala uu noo hirgeliyey waxaana rajaynaynaa marar badan insha allahu inay soo noqon doonaan